waalidiinta magaalada jowhar waxay kaalin weyn ka qaadan karaan kor u qaadista waxbarashada carruurtooda tani waxay ku lug leedahay in ay kormeeraan waxbarashada carruurtooda ku dhiirigeliyaan in ay dadaal sameeyaan iyo in ay ka hortagaan waxyaabaha hoosu dhigi kara waxbarashadooda cumar saalax cabdi waxa uu ka mid yahay macalimiinta magaalada jowhar waxa uuna waalidiinta ku nool magaalada jowhar ugu baaqay in ay ka hortagaan waxyaabaha hoos u dhigi kara waxbarashada carruurtooda
madaxda hirshabeelle ee waxbarashada tan federaalka inay u guntadaan sidii taayada waxbarashada kor loo qaadi lahaa sidee loogu qaadi karaa waxaa loogu qaadi karaa marka u horeysa waalidiinta waa innocents innocents waxaa dhihahdaa ilmahooda waxay u diraan subixii iskuol ay u diraan laakiin ma dabagalaan ma dabagalaanoo cunugeedu wax ma bartuu hayaa mase wax ma bartuu hayo su-aashaas ma isweydiiyaan waxa waa cunug uniform boo wataa buugtooda ma kontaroolaan waalidiinta inoo marka waalidiinta in la tuso in mataqaanaa oo ay ardadooda kontaroolaan waxbarashadooda la socdaan aan kasoo gudubno waxaa kaloo kor loogu qaadi karaa macalinka noloshiisa oo la sameeyo oo la wanaajiyo macalinka dayac buu taagan yahay xag sharciyeed iyo xag dhaqaale macalinka wuxuu taagan yahay dayac macalinka noloshiisa kor loo qaado waxaa kale oo lagama maalmaana oo in la sameeya lagama maalmaana kormeerayaasha waxbarashada loogu talagalayo oo loo dirayo waa inay ahaadaan kuwa qiimeyn karo qaabka wax loo dhigaayo kuwa qiimeyn karo waxaa lasoo dir oaan arag nira kormeerayaan oo soo diraan waxaan aragnay oo aan xataa macalinka ciwaan kasta buurda ku yaallo aanan akri karin aa kormeer lagu soo dirayaa kaas muxuu kordhinayaa waxaa loo baahan yahay marka in loo guntado loo guntado in la joojiyo oo la joojiyo moobaylada dhibaatada loo keenay in la joojiyo oo lalaga joojiyo intaasoo dhan iyo wax ka sii dara manaahijta oo la hagaajiyo waxaasoo dhan markii laysku soo wada duubo oo mataqaanaa wax laga qabto ayaa waxbarashada in waxay noqonaysaa waxbarasho mustaqbal leh